wasiirka wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya mudane siciid axmed cali ayaa degmada wellaweyn ee gobolka shabeellada hoose ka daafuray mashruuca marwo caafimaad munaasabadda daahfurka ayaa waxaa ka qayb galay maamulka degmada qeybaha kala duwan ee bulshada gaar ahaan haweenka cabduqaadir maxamed cabdulaahi gudoomiyaha degmada wellaweyn ee gobolka shabeellada hoose ayaa bogaadiyey mashruuca marwo caafimaad reer wallowe haddii unu erni maamulkaana bayfadaana horta muddo koowaad ini lama gorkii ma adnagna intii una maamulkan degmada roogna halka san iyo dhowrka bilood ee badi inka horeyta mashruuc la taabado kora oo dumarka gaaran ee ama haweenka gaaran ee inay geeglasiiyiin sharafaningata inay wasaaradda caafimaadkana qayb ku qaadata wasiirkii deegaanka mashruuco kan maadaama wasaaradda degmooyin badan iyo horkuqabadaasi si agaasimaha guud in sheegi sanadkan ini fursadan hadla walaweyn iyo degmooyin kale lamidka ah eedaan ka faraxsanno wasiirka wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya mudane siciid axmed cali ayaa ka warbixiyey muhiimadda mashruuca marwo caafimaad uu u leeyahay haweenka degmada wallaweyn mashruuca aan maanta inta aan ku daahfurayno magaciisa ka arki kartaane waxaa lagu magacaabaa marwo caafimaad marwo caafimaad dee mashruuca mar loo bixiyey waxaa meesha ka baxay oo meesha ka maqan raggii odayaal ha ahaadaano dhalinyaro ha ahaadaano mashruucan wax shaqo ah ama rool ah ay ku leeyihiin ma jirto meel ay kasoo gali karaan ma jirto mashruuc gaar ah oo dumarka habeenka iyo gabdhaha reer wallaweyn u xiran waaye haddii shaqaalo loo qaadanayo mashruucan shaqaalihiis waxay noqonayaan gabdhay noqonayaan gabdhihii deegaankan wax u bartay hoojooyinkii magaaladan wax u bartay oo deegaanka jooga oo weligooda dadkooda iyo deegaankooda usoo shaqayn jiray dadkaasaa loo qaadan doonaa wixii shaqadooda la xiriiray sida agaasimayaasha ay sheegeenba dowladda koonfur galbeed adeeg bixinteeda caafimaadka waxay la mid tahay sida caalamka oo kale shaqada ugu horeyso oo caafimaadka ah ama qof la daaweeyo dadkii qaban lahaa waa la rabaa inaad noqotaan oo hooyooyinka guryahooda aad ugu tagtaan oo guryahooda aad ku booqataan tusaale ahaan haddii gabar mashruucan loo qaato oo marwo caafimaad ah bil kasto mishaarkeeday heli doontaa gabadhaasi ilaa in muddo ah ayuu mashruucan u socon doonaa laakiin mishaar keliya maana waxaa la rabaa shaqo in la qabto sida agaasimaha uu sheegay dadka mashruucan ka shaqaynaya ama gabdhaha mashruucan ka shaqayn doono iyo haweenka mashruucan ka shaqayn doono ma noqon doonaa dad meel kale laga keenay haddii aad tuhumaysaan dad in xamar laga keeni doono xamar in laga keenayo ma jirto dadkii magaalada joogay oo deegaanka ku dhashay oo deegaanka wax ku bartay dadkaas ah loogu faa'iideyn doonaa gabar kasta oo mashruucan qayb ka noqoto waxay mas-uul ka noqonaya boqol iyo konton qoys oo xaafadeeda tusaale ahaan xaafadan waa beri gabadhii loo qaata boqol iyo konton qoys oo xaafad waa beri degan ayay mas-uul ka noqon doontaa qofkii malable loo qaata saas oo kale qofkii loo qaato xudurweyne saas oo kale qofkii loo qaata xaafadda baaraan saas oo kale qofkii xaafadda maynuun loo qaato kii xaafadaha kale awdiirow iyo bakaal qofkii loo qaato saas oo kale qof waliba wuxuu mas-uul ka noqon doonaa boqol iyo konton qoys oo gurigiiba ay ku nooshahay laga yaabaa intaasoo qof waxaa lagaa rabaa mas-uuliyad weyn inaad qaadid oo qoysaskaas aad diiwaangelisid telefoon oo ibad ah gabar kasta iyo qof kastoo maamo ah oo mashruucan qayb ka noqoto la siin doonaa oo xogtii iyo warbixinta ay soo arooriso mobeelkaasay kusoo qaadi doontaa mobeelka xogtii kusoo dhacdana waxay usoo gudbi doontaa wasaaradda caafimaadka
mashruucan marwo caafimaad oo ay hormuud ka yihiin haweenka ayaa ujeedkiisu yahay in bulshada lagu gaarsiiyo adeegyo caafimaad oo aasaasi ah